madaxweyaasha soomaaliya iyo kenya ayaa wadahadal maalintii labaad kule magaalada nairobi madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynaha kenya uhuru kenyatta ayaa ilo ku dhowdhow kulankoodaasi waxay sheegayaan in wadahadalkooda uu la xidhiidho iskaashiga u dhexeeya labada dal gaar ahaana arrimaha ammaanka dhaqaalaha iyo weliba dhinacyo kale kulanka labada madaxweyne oo ah mid albaabada u xiran yihiin ayaan laga helin warar dheeriya hase ahaatee warbixintan waxaa goor dhoweyd magaalada nairobi nooga soo dirtay wariyahayaga maryan maxamuud bare madaxweynaha soomaaliya uu soo gaaray magaalada nairobi maalintii shalay ayaa kulankiisii labaad waxa uu la leeyahay maanta madaxweynaha kenya uhuru kenyatta kadib markii madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu yimid magaalada nairobi waxa uu durbadiiba kulan la qaatay shalay madaxweynaha dalka kenya kulankaasi oo ka dhacay aqalka madaxtooyada dalka kenya state houseka ayay labada mas-uul waxa ay uga wada hadleen kulankaasi qodobo ay ka mid yihiin iskaashiga iyo xiriirka labada dal ee soomaaliya iyo kenya u dhexeeya madaxda ayaa saakay galay kulankoodii labaad oo weli ka soconaya deegaanka nyeri oo ku yaala bartamaha kenya magaalada nairobi waxaa sidoo kale ku sugan madaxweynaha maamul goboleedka puntland cabdiraxmaan faroole iyo qaar ka mid a siyaasiyiinta garabka axmed madoobe ee maamulka jubbaland dhowaan kismaayo ku sameeyey maalin ka hor imaanshaha madaxweynaha dalka soomaaliya waxa ay kulan iyana la yeesheen madaxweynaha kenya uhuru kenyatta madaxda soomaalida ee ku wada sugan kenya waxaa u dhexeeya khilaafaad la xiriira maamul sameynta deegaanada qaar sida jubbooyinka dowladda kenya oo ka mid a dowladaha afrika ee ciidamadoodu joogaan soomaaliya waxa ay ka mid tahay dowladaha sida dhow ugu lug leh arrimaha soomaaliya maryan maxamuud bare v o a nairobi